yevgeni tarekhin oo ah safiirka dowladda ruushka u fadhiya magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa taageeray qorshaha itoobiyaanka ku doonayaan qaybo ka mid a badda soomaaliya isagoo waraysi siinaya wakaalada rasmiga ah itoobiya ayuu sheegay in ruushka uu taageero weyn siinayo in itoobiya marinbiyood ka hesho geeska afrika si ay xal uga helaan buu yidhi boqol iyo labaatanka milyan ee itoobiyaanka ahe bad lahayn waxaana iibsanahay dadaalada uu qaaday abiy axmed si loo helo marinbiyood ayuu yidhi safiirka dowladda ruushka u fadhiya magaalada adisababa ee dalka itoobiya abiy axmed oo bishii lasoo dhaafay khudbad u jeedinayay baarlamaanka dalkaas ayuu sheegay in dhirirka xeebaha geeska afrika laga soo bilaabo muqdisho ilaayo musawac ay gaarayaan shan kun oo kilomitir islamarkaana aysan suuragal ahayn in itoobiya xeebahaas aadka u ballaaran dibadda ka joogto wuxuuna ku celiyay damaciisa ku aadanaa helidda marinbiyood dowladda xabashada itoobiya ayaa mar weliba oo ay ka hadlayso doonisteeda badda waxay ku halqabsataa iskaashiga ay la gelayso dowladaha gobolka hase ahaatee waxa keliya ay xooga ku qabsanayaan waa badda soomaaliya sababo la xidhiidha iyadoo ay iska dhaadhicisa in xeebaha soomaaliya ay leeyihiin oo aanay jirin cid ka difaacaysa iyadoo madaxda dowladda federaalk ay sheegayaan inaani doodi ka taagneyn in itoobiya bad helayso laakiin su-aashase waxay tahay sidee ayay ku heli kartaa dowladda ruushka ayaa taariikh soo jireen leh kuleh isgarab istaagga itoobiya sanadkii kun sagaal boqol toddoba iyo toddobaatankii markii ay dagaalameen soomaaliya oo itoobiya ayuu ruushka gurmad dhan weliba u fiday itoobiya arrinkaas oo suurtageliyay in xabashida ay dib u qabsadaan dhulka soomaali galbeed